barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkano dhan lagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana soddonka bisha may ee sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyaradu sida ay uga faa'iideeyaan wakhtigooda xilliga ay dugsiyada fasaxa kaga jiraan
kuleelka unbaa laga tegaya xagga marka la tago qabowgii ani qorshahayga ka jogo degan ahaan waxaa ii qorshaysan markii aan tago wardheerta bari insha allah inaan ani dhalinyarteeda abaabulno sportiskii inaan waxa weeye aadno safaro tiimam kale usoo dhacno ilaa hadda sideed magaaloa noo balansan oo la socyaarna insha allah kahor soon ka hortag baan bislaha laakiin dee xoogaa waxbarashadii ee la dheeraato ee la gashay si dhaqsaad baan magaalada oga bixi doonaa insha allah sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan orodka ah oo dhowaan lagu qabtay magaalada laascaanood kaasi ay kasoo qayb galeen dhallinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada kaalmihii qasiidooyinka bisha rabadaan ayaan iyaguna ka madhnaan doonin kuwa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyay dhanka ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
milatariga israa'el ayaa sheegay maanta in diyaaradahooga dagaalka iyo weliba ku helokobtarisku ay weerar cusub oo dhanka cirka ah ku qaadeen kooxda xamaas ee marinka qasa halka hanaankooga difaacuna ay hakiyeen gantaallo lagaga soo ganay xadka ay la wadaagaan deegaanka falastiiniyiinta waxaana ciidanka israa'el sidoo kale sheegeen in weerarka lagu beegsaday goobaha gantaalaha laga soo saaro iyo weliba xarumo militari oo tababaradana lagu bixiyo labada dhinac ayaa isweydaarsaday rasaasiyo duqayn salaasadii iyadoo lagu guda jiro rabshadihii ugu adkaa tan iyo markii laba kun iyo afar iyo tobankii ay dagaalamayeen muddo konton maalmooda xamaas iyo kooxda islaamik jihaad ayaa war ay si wada jira u soo saareen ku sheegtay mas-uuliyadda waxay israa'iil ku sheegeen inay ahaayeen toddobaatan gantaal iyo weliba garnaylo oo salaasadii lagaga soo ganay dhanka qasa
booliska magaalada kiyev ee dalka ukrain ayaa sheegay in saxafi u dhashay ruushka toogasho lagu dilay bartamaha magaalada saxafigan oo lagu magacaabo arkadi babshenko ayaa hore uga soo baxsaday dalkiisa kadib markii uu sheegay inuu cadaadis kala kulmay dowladda rusiya ra-iisul wasaaraha ukrain ayaa toogashada saxafigan ku eedeeyey dowladda rusiya babshenko ayaa la toogtay isagoo kusii jeeda guriga uu ka degan yahay magaalada kiyev
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaanba halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington deegaano badan oo ka mid a dhulxeebeedka ayaa xilligan ay dadweynaha ku dhaqan ay ka xagaabaxaan cimilada oo kulul awdeed waxaana ay badanaaba dadku ay tagaan deegaanada ugu dhowe cimiladeedu ay qabowdahay sidoo kale dhallinyarada qaar ayaa xagaabaxa halka qaarkoodna ay fasaxa dugsiyada uga faa'iidaystaan in ay tacliintooda sii kororsadaan wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso kala sheekaystay waxa ay qabtaan xilliga xagaaga islamarkaana warbixintan nooga soo diray
magaalada boosaaso waxaa haatan lagu guda jiraa xilliga xagaabaxa oo dadweynuhu ay aadayaan magaalooyinka qabow ee puntland dhallinyarada ayaa iskuullada iyo jaamacadaha loo xiray qaarkood magaalada ayay ka baxayaan si ay u aadaan halka waalidkood ay u xagaabaxeen cabdixakiin maxamuud jawi degan ayaan ka waraystay waxyaabaha ay qabtaan markii ay dhallinyarada ka tagaan magaalada boosaaso oo ay u xagaabaxaan magaalooyinka qabow ee puntland dee waa ujeedaa magaalada waa laga qaxay oo kalabar dadku waa tegeen dhalinyarta iyo way xagaabixeen hadeer waa ujeeda waa ujeeda yuusuf waan boorsada shandadee waa wataa waxaan u socdaa ee, xagaabax baan ku maqnahay ee, xagaabax raba inaa aado oo ee, macnaha kusii jeedaa marka de waxay ila tahay ee, keligana ma wax tegayo magaalo dhan way socotaa oo waxa weeye dee sanadkan siisfo looga tegay magaalada weli meel looga tegay ma jirto Ee, waa markii iskuulka la xiray kadib walayaha iskooladii iyo jaamacadihii markii loo xiday dhalinyarta ee, intaas awal magaalada u joogan waxbarasho inta badan dadku magaalada u joogaan ee, saddex bilooda xagaaga ee, walow dee dadka iskoolada jaa- ee, wasaaradda waxbarasho puntland ay sheegtay in sideed la furi doono laba bilood kali ay maqnaan doonaan ramadaanta iyo bishii xogta insha allah marka waa la yaacay waa la yaacay yuusuf Ay, hadda xaggee u socotaa marka adigu oo safar ah u tahay Ee, yuusuf de anigu waxay la tahay ee, waa garanaysaa meesha u socon war dheerta bari baan u socdaa ee, oo ah dee deegaan een, dhowaan la yeegleelay oo ah ee, dhallinyarta cusub oo daruhaantina dhisan ahaan iyo qaab ahaanba loo habeeyey waqti badanna la geliyey Een, ahna dee meel lagu dalxiisi karo waqti lagelin karo, lagu nasan karo oo mashaakilaadkii waxbarashooyinka iyo jaamacada iskoola loogu nasan karo keligana maaha dhalinyar badan waa aadaynaa insha allah waxaa sports iyo howlahaasna waa noo balansan yihiin yuusuf waayo dhalinyarada markay magaalada ka tagaan oo ay aadaan ee dhankaas iyo laamiga iyo xagaabax maxay qabanayaan marka adiga qorshaha maxaa kugu jira inaad marka halkaa tagto aad qabatid de yuusufo waxay ila tahay nin walba ee, magaalada ee, kuleylka unbaa laga tegaya xagga marka la tago qabowgii ani qorshahayga ee, ka jawi degan ahaan waxaa ii qorshaysan markii aan tago wardheerta bari insha allah ee, in- inaan dhallinya- ani dhalinyarteeda abaabulno sportiskii inaan waxa weeye aadno safaro een, ee, een, tiimam kale usoo dhacno ilaa hadda sideed ee, magaalo noo balansan oo la socyaarna insha allah Ee, ka hor soon ka hortag baan ba israha laakiin dee xoogaa waxbarashadii la dheeraato ee la gashay ee, si dhaqsaaba magaalada oga bixi doona insha allah waayo marka ee, joogista magaalada boosaaso iyo ka xagaabixista oo la aado ee, magaalooyin kale maxay ku kala duwan yihiin Eh, de yusufow adu baa wa- wa- waa garanaysaa meel kulul iyo meel qabow isku mid maaha boosaaso istuu hot aad ba u kulushahay markii loo fiiriyo deegaanada kale ee puntland Een, an- eh, inkastoo boosaas ay tamid aad u kulul dadku boqolkiiba sagaashan waxay ka cararaan waa kuleylka Een, de kuleyl cidna cidna kuma soomi karto cidna kuleyl ma joogi karto dadkuna dee nin walba waxay dhalinyaraha dee eh, saaxiibadiis iyo iyo faamilkiisii baa halkaa ka jira uu toos u aadaya waqti la soo qaadanaya saddex bilo xaaga eh, oo summer time-ka ah sidoo kale waxaa jira dhalinyaro kale oo magaalada boosaaso u jooga inay wax bartaan saddexda bilood ee xagaaga si ay inta ay xiran yihiin iskuullada aqoontooda ay u sii dhisaan liibaan cabdi maxamed ayaa arrimahaas iiga warramay Een, anigu horta een, reerkaygu magaalada waa ka xagaabixeen Een, anigu waxaan u joogaa waxaan ahay fasalka sideedaad baan hadda ka baxay satarleys baan u dhammaaday haddeer Een, waxaan rabaa inaan aqoonsiga kororsado aan anigu macnaa reerku waa iga tageen anaa jooga marka waxaan rabaa inaan santifiga iyo fasalada igu soo socdo waxbarashadooda inaan hadda sii barto jimcaha iyo khamiistaan een, reerka u tagaa kasoo laabtaa reerkuna waa xagaabixeen oo kuleelka ka tegeen anigu marka kuleelka waa iskaga adkaysanaya waa iskaga dulqaadanaya maadaama fasala adag igu soo socdaan Ee, sana dugsiyeedka dambe Ah, insha allah sanad sanad- sanad- sanad dugsiyeedka dambe waxaa ugu socdaa fasla aad u adag marka waxaan jeclaa inaan ka faa'iidaysto haddeer inta xagaaga laga maqan yahay xillima marka ee, wax barataa inkastoo hadda magaalada ay kulushahay Een, horta yuusufow aad bay u kuloshahay magaaladu Een, waxaan wax bartaa xilliga galabtii waan wax bartaa maadaama xilliga hore aanba xaafadda laga soo bixi karin galabtii baa xoogaha waxaa moodaa ha xoogaa inuu soo qababo baa moodaa marka galabtii baan baxaa Een, galabtii baan insha allah dhigtaa Way, imisa dhalinyaro kula dhigata filaysaa maadaama dhalinyarada qaarkood ay iyaguna xagaa bixeen niyow horta een, waa jiraan arday aad bay u yaryihiin laakiin een, dad aad u yar baa dhigta hadda fasalka aan dhigto waa is- lix qof celcelis Een, marka een, waxaa moodaa niyow dadka inay wada xagaa baxeen Een, marka laakiin waa aad baan u dulqaataa Ha, insha allah aqoontan aad sii kororsado oo dee fasal adag baa isugay marxalad adag baa isugaysaa dugsi dhaxan ka baxaya dugsi saraan galaya yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad degeystayaal weli nagala socotaan waa laanta soomaaliga v o a magaalada laascaanood waxaa dhowaan lagu qabtay tartan orod ah oo ay ka qayb galeen dhalinyaro ka kala yimi jaamacadaha dugsiyada iyo weliba dhalinyaro kale oo iyagu jecel orodka orodkan oo lagu tartamayay masaafo dhan toban kilomitir ayaa gabagabadii la isugu yimid garoonka cabdi bile ee magaalada wariyaha v o a cabdikariim olol ayaa tartankan ka waraystay wakiilka wiilkii kaalinta koowaad galay iyo weliba ciyaartooy kale Een, bismillaah Een, magacaygu waa cali cabdinuur jaamac waxaan ka mid ahaa orodyahanadii ordayey khaasatan orodyahankii galay kaalinta koowaad ee orodka tobanka kilomitir oo ay ku tartamayeen dhalinyaro fara badan naloona faa-iideeyey inaanu insha allah mustaqbalka dhow lasii tartami doono dhammaan gobolada geyiga soomaaliyeed haddii ay noo suurto gasho inaanu markaana kaalmo fiican kasii galno inaanu horey usii soconayno oo ay dhiirigelin noogu sii dhigeen cali waxaad gashay kaalinta koowaad toban kilomitr baad ordaysa nin dhalinyaro aada u yarana waata bal ka waran xirfadan orodka maalintii dhaweyd baad iska bilowday mise horey baad usoo waday inaad orodo horta awal way igu jirtay xawaarahan ama waxaan hidahida ahaan ayay iigu jirtay inaan ordo oo maskaxda way ku jiri jirtay inaan ordo mar walba markaan arko cabdi bili cabdi oo kale orodyahanka soomaaliyeed iyo orodyahanada kale dhammaan inkastoo anigu isaga uun ku dayin jiray waan jeclaan jiray inaan mar walba ordo bal qaabkaad u oroday iyo xirfadahaad isticmaalaysay xagga bal ka waran ma wax adiga lagu sheegayba mise qaab adigu aad jeclayd inaad ku guuleysan karaysa maadaama dad badani ay ordayeen xaqiiqatan maadaama aan gobolka hadeer aan orodo tababar caadiya uusan ka furnayn oo lagu ordo ma jirin macalin igu caawinaya markaas in aan sbiido ama qaab aan u ordo ma uusan jirin laakiin waxaan kaashanayay marba maskaxdeeda iyo dee qaabka dhallinyaradaas ay u ordayso anigoo marna intii hore oo orodka uu bilaabanaya oo kale aan orod sbiir fara badan aan ku ordayn intii hore oo kale waxaan ku ordeeyay xawaaro iska yara gaaban macnihii ruucle ayaan ku wadnay orodka marba markii ka dambeysay uun baan soo yara karaar qaadanaynay oo dhallinyarada aan isku dayayno qofka naga horreeya inaan suuqa qabanno laakiin intii hore oo dhan ruucle ayaanu iskaga soo ordaynay markii aanu kusoo dhawaanay goobta ayaa waxaan ku dadaalay cid walba iga horeysa inaan xawaaraha aan ku dhaafo si aan goobta u gaadha toban kilomitr way badan tahay waxaad ka soo orodeen meel xargega ka shiraysa garoonka cabdi bila cabdi baad ku timaadeen bal ka waran markii hore masaafadaasi sidee baad u arkisay adigu toban kilomitr la yidhi waa in la ordaa anigu orod horey waan u galay oo dhowr jaro waxaan galay orodadii instituushanada gobolka sool oo ahaa sideed boqoloo mitir badanaa orodkaa dheer un baan ordayay walo uu jiro orod afar boqola markaa maan xiiseynayna waxaan xiiseynaya uun kaa dheer waxaan ogaa in aan dadku kala xaadhayaan oo markiiba la xiiqayo maadaama ay wax iska orodo dhaadheer tahay taas waxaan u arkay wax iska fudud wax weynba uma arkeen sidaa hadda ka dhawaajisay sideed boqol oo mitir iyo afar boqol intaba waad orday ka war kaalmehee ka gashay kuwa
sideed boqol oo kale uun baan ordaya anigu oo dhowr tartan kale ahaa laba tartan orodka ugu horeeyey waxaa ordaya labaatan dhalinyaro ah kaalinta koowaad baan kaa galay kii dambe xoogaa dhaawac yaroo igu yimid awgeed waxaan galay kaalinta saddexaad sidoo kale ibrahin oo ka mid a ciyaaryahanada kubadda cagta ee sida weyn uga ciyaara gobolka bal ka waran fursadan kale ee orodka idinku soo korodhay maadaama aad ka mid tahay dadka kubadda ka ciyaara
waa fursad aada u wacan waanu soo dhaweynaynaa maadaama ay dhallinyaradu markii hore ku koobnayd kubadda lugta haddeerna loogu soo daray orodkii haddeerna ay kasii maqan tahay kubaddii gacanta taana waxaan leenahay taana ha lagu soo daro oo muhiim u yahay dhallinyarada dhallinyaradu niyad bay u haynaysaa bahdii isboortiga hadday tii lugta noqoto hadday orodka orodka uu wuxuu kaga wacan yahay dhallinyaradii hami baa gelaya caalamkii sidii maxamed faarax taariikhduu orodka kaga leeyahay dunidoo kale heerkuu ka gaadhay halyeygii cabdi bila cabdi ee gobolkan ka soo jeeday guuluhuu soo hooyey iyo taariikhuhuu soo hooyey aada baan u soo dhaweynaya waxaan leeyahay caliyow halkaa ka ahay meesha cabdi bila cabdi maray halkeedii baa lagaa doonayaa waxaad leedahay maadaama kubaddu ay horey u jirtay ciyaaryahanada ordaya inaa lasii xoojiyo orodyahanada marka tartanka koobabka la qabanayo orodyahana ma leh waa gobolka quriya bilaa orodyahanaa hadday noqoto kubadda gacanta ma leh wuxuu ku kooban yahay kubadda lugta un inta ciyaaraysa unbuu ku kooban yahay guulo waaweyn oo usoo hoyatay dhallinyarada iyo gobolka weeye tayib baasid booshana ha lagu soo daro maadaama gobolku uu baahidiisu ahayd xagga orodka iyo xagga baasid boosha labadaaba koobabka marka la qabanayo somalilan aada buu ugu liitaa aada buuna daciif ugu yahay marka orodyahanada waxaan leeyahay ha la uruuriyo
aada ayuu mahadsan yahay cabdikariim olol oo waraysi la yeeshay qaar ka mid a dhallinyaradii ku guuleystay tartanka tobanka kilomitir ee magaalada laascaanood halkaad kala socoteenna waa v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysana rabadaan kusoo dhowaada sooma rabadaanta
kaasi aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan intaasi dan kaga gudubno haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo koobka kubadda cagta adduunka afar iyo tobanka bisha juun ee foodayna ugu soo haysa ka furmaya waddanka ruushka ayaa waddamada u soo gudbay koobkaasi qaarkood ay haatan ku jiraan isdiyaarin iyo weliba xulashada ciyaaryahanada ay doonayaan inay koobkan wacdaraha uga dhigaan xulka qaranka ee argentina ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ay ku diyaar garoobayeen waxa ay la yeesheen xulka qaranka ee heyti waxaana ciyaartaasi sagaashankii daqiiqo ku soo gebagabowday afar gool iyo waxba oo xulka qaranka argentina ay guusha ku raacday ciyaaryahankay ku duusha kooxdu islamarkaasina kabtanka u xirtay leonel messi ayaa afartaasi gool saddex ka mida u saxiixay goolka afaraadna waxaa dhaliyey ciyaaryahan sergio aguero oo ciyaarta gadaal ka soo galay ciyaaryahan leonel messi ayaa waxa uu sannadkan ku dhaadanayaa in uu guulka keeno xulka qarankiisana uu soo hooyo koobka kubadda cagta adduunka taasi oo uu sheegay in uu ku beddelan lahaa koobabkii u qaaday kooxdiisii barcelona ciyaaryahan leonel messi ayaa koobka kubadda cagta ee adduunku uu yahay koob uu ku xisaabtamayo inuu ku guulaysto waxaana ciyaaryahankan uu dunida la sheegay inuu yahay kan ugu wanaagsan dadka dura islamarkaasina ciyaar wanaaggiisa dulduleelka u raadiyahay ay sheegaan inaanu weli ku guulaysan koob xulkiisa qaranku ay qaadeen dhinaca iyo haddii aan jalleeco waddanka baraaziilna xulka qaranka ee waddanka baraaziil ayaa waxa ay ku tababaranayaan waddanka ingiriiska garoonka cusub ay dhisanayso kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba weliba qaybta ay u dhistay in ciyaartoydoodu ay ku tababartaan ayaa xulka qaranka ee baraaziil waxauu noqonayaa kooxdii ugu horraysay ee garoonkaasi ku tababarata kabtanka kooxda qaranka ee baraaziil tiago silva oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in xulkiisa qaranku ay diyaargarow wanaagsan ugu jiraan koobka kubadda cagta adduunka waxa uuna sheegay inaanay ballan qaadi karin guusha koobkaasi inay ku guulaystaan hase ahaatee waxa uu sheegay in xulkiisa qaranku uu ballan qaadayo inay soo bandhigi doonaan ciyaar aad u wanaagsan waxaa la xasuustaa xulka qaranka ee baraaziil koobkii adduunka ay gurigooda ku martageliyeen kulankii ugu dambeeyey oo ciyaaraan in lagaga badiyey toddoba gool iyo waxba walow ciyaaryahanka kabtanka u ah qaranka ee tiago silva uu kulankaasi kooxda ka maqnaa si kasta u noqotoba xulka qaranka ee baraaziil ayaa ka mid a waddamada loo saadaalinayo sannadkan inay ku guulaysanayaan koobka kubadda cagta ee adduunka ciyaaryahankoodaay ku dheertaan ee naymar ayaa wararku waxay sheegayaan haatan inuu ka soo kabsanayo dhaawicii u indhoweydba ku maqnaa ciyaaryahanka warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in aanuu boqolkiiba boqol ahayn islamarkaasina uu dhaawicii ka soo kabsanayo waxa uuna sheegay in maalmaha soo socda uu filayo inuu gebi ahaanba ka bogsado dhaawicii soo gaaray islamarkaasina uu u safto xulkiisa qaranka ee baraaziil koobka kubadda cagta adduunka ee ruushku ay martigelinayaan dhinaca iyo waddanka ingiriiskana haddii aan jalleeco kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto ciyaaryahan riyaad mahrez oo kooxdu haatan la leeyahay waxay qarka u saaran tahay inay kula soo wareegto lacag gaaraysa lixdan milyan oo ganiga ingiriiska dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxay doondoonaysaa inay mar kale waddanka ingiriiska ku soo celiso wiilkii guusha u keenay kooxda real madrid ee garad bel ciyaaryahankaasi oo haatan leeyahay kooxdu waxa ay ku baayacaysaa lacag gaaraysa boqol iyo afartan milyan oo ganiga ingiriiska walow warar dhinaca real madrid ka soo baxayana ay sheegayaan in ciyaaryahankaasi aanu beec ahayn dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan ee kulan dambe waa mascad weydala sidaa iyo nabadgelya
maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno mar kale ayaanu dileenahay duhur wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo ad joogtaanba aynu markalna dib u jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysanee ramadaan waxaayda kusoo maqan codka fanaanka xuseen shiro jaamac iyo qaar ka mida fanaaniinta iyo hees amaba qasiida ku saabsan ramadaanta
ilahoodhan gurjigooda la siiyey wa bishii boqornay wa bishii ilahoodhan gurjigooda la siiyey barya eeba sugnaatay bishuu alla sheegtay boqorku gaaru lahaa ajarkeeda qofeegtay rabbi baa bixinaaya ballanqaadayda bisha soo rabadaan bisha soo rabadaan baryo eeba sugnaatay waa bishuu alla sheegtay boqorku gaaru lahaa ajarkeeda qofeegtay rabbi baa bixinaaya ballanqaadayda bisha soo nabadaan bisha soo nabadaan
waa hagaag dhigaha dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno qasiyadadaasi waxaanay gebagabo ahayd idaacaddayda duhurnama barnaamijka dhallinyarada maanta halka si wada jirayda kala socodsiinayeen xuseen barre aadan yo anigoo cabdixakiin maxamuud jugac tan iyo intiin idaacadda afartan kalabnimo isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
boqolaalkuna ruuxa boqorkuu ka xoreeyo